dhegaystaan halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawa fiid wanaagsan fiid wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawa aan idin hayno waxaa ugu waaweyn labaatan ka mid a musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya oo maanta khudbad jeedin ka sameeyey tendhada afesyoni ee magaalada muqdisho faahfaahinno dheeraada oo laga helayo khasaaraha ka dhashay weerar ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho degmada warshiiq oo cabasho ka muujiyay ciidamo ka tirsan kuwa milatariga soomaaliya oo si xooga u deegaameynaya qaybo ka mid a degmadaas madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdina waxa uu ka hadlay doorashada madaxtinimo ee ka bilaabatay magaalada muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle waa rugcaddaa siyaasadeed oo shan iyo labaatankii sane u dambeysay kusoo jira siyaasadda soomaaliya wuxuu shaqada dowladda kasoo bilaabay agaasimo waaxeed wuxuu soo noqday xildhibaan la taliya madaxweyne safiir iyo wasiir wuxuu u hanqaltaagayaa meelmarinta arrimo ay ka mid yihiin ciribtirka argagixisada nabadeynta dalka dib u heshiisiinta hagaajinta xiriirka caalamiga ah kamiro dhalinta wadahadalada somalilan dhammaystirka dastuurka iyo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah waxaa halkudhig u ah teyda maya taada maya teena haa
habeen wanaagsan waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii dunida oo dhan labaatan ka mid a musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha ee soomaaliya ayaa maanta khudbado ka jeediyey teendhada afasyooni ee magaalada muqdisho halkaas ah oo in ka badan labaatanka musharax maanta ay ka hadlayeen musharaxiintu waxa ay soo bandhigeen qorsho howleedyadooda la xiriira markii uu ay ku guuleystaan qabashada xilka madaxweynaha sida ay markaasi iyagu doonayaan gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha ayaa soo xiray munaasabadda hadal jeedinta ee maanta iyadoo la madlan yahay in maalinta berritana sidan oo kale musharaxiin kale iyaguna ay khudbada u jeediyaan
hawshii faraha badnayd oo baaxadda lahayd oo aan ku jirnay maanta intaa inuu ku soo gagabeeyey ilaahba mahad iska leh sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddoonka baarlamaanka oo maanta oo dhan aan ka kicin fadhigoodii ilaa saaka ayaguna nala soo gabagabeeyey waa u mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddigii daadihinayey iyo mas-uuliyiintii ka shaqaynaysay inay hawshaani hirgashana waa u mahadcelinaya baarlamaanka soo xaadiray oo dhegaysanayeyna waa u mahadcelinayaa saraakiisha ciidamada iyo ciidanka amniga sugaya iyo saxaafadda iyaguna waa mahadsan yihiin aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan mar labaad ku celinayaa kuraastani waxay u yaallaan xildhibaanada ayaa loo dhigay inay yimaadaan waxay musharaxiintu xaq u leeyihiin in la dhegaysto waxaan rabaa inaan baarlamaanka khusuusiyo maanta waxay ahayd maalin shaqo labada goloba waxay ahayd waxa ay mushaarka ku qaadanayaan maanta maalin ka mid ah maalmahan maalin ka mid ah ayay mushaarka ku qaadanayeen waxay ahayd inay fuliyaan oo ka dhabeeyaan dhaartii halkan ay ku dhaarteen ninkii soo xaadiri waayey cududaar la'aan ha ku xisaabtamo xisaabta inuu la tegi doono maanta maalinka culus
faahfaahinno ayaa laga helayaa weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay maanta magaalada muqdisho waryaheena nasteexa cabduqaadir ayaa faahfaahinaysa
office kusoo xira waxyaabaha qarxaya isku qarxiyey waddadan oo ah kilomitr for gaar ahaan bar kontarool oo lagu hubiyo gawaarida gelaysa waddada aadan caddee waxaana qaraxan sida afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed uu sheegay ku dhaawacmay toddoba qofood qaraxa waxaa lala beegsaday islamarkaana ka badbaaday jenaraal garabey sida afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed uu sheegay toddoba qofood ayaa ku dhaawacantay waxaana qaraxa kadib halkan soo gaaray ciidanka booliska soomaaliyeed iyagoo baaritaano halkan ku sameeyey waxaana ee, warbaahinta la hadlay afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed isagoo sheegay in toddoba qofood qaraxan ay ku dhaawacmeen islamarkaana uu ka badbaaday qaraxa jenaraal garabey raxiim waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed guud ahaan iyo saxaafaddaba inaan warbixin gaaban ka siiyo Ee, qaraxii naftihaligaha uu saakay abbaaro afar saac iyo toddoba daqiiqa ka dhacay barta kontarool ee is- u dhow isgoyska nambar afar ee laga galo ee, airbortka internationalka aadan cadde Ee, waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan u xaqiijino Ee, afar saac iyo toddoba daqiiqa marka ahayd ga- shaksi isku soo xiray walxaha qarxa oo naftihaliga ah ayaa wuxuu si toosa u beegsaday Ee, gawaaridii taagneed jackbointiga gawaaridaas oo uu ka mid ahaa gaari uu saarnaa genaraal garabey oo sida idin muuqata uu rabay inuu daaqadda ka qabsado balse gaarigoo ahaa baabuurtaan xabadda karin awgeed ilaahay inooga badbaadiyey jananka wuuna caafimaad qabaa wax dhibayna ma ma jiraan Ee, waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo toddoba qofoodoo la kala geeyey isbitaal madiina iyo digfer oo ilaa hadda ee, dhaawacii kale waa la raadinaya sababtoo ah magaaladu qaybo ka mid ah xirneed awgeed
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay doorashada madaxtinimo ee ka bilaabatay magaalada muqdisho muuse waxa uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay in xubno ka soo jeeda asal ahaan deegaanada somalilan ay magaalada muqdisho uga mid noqdaan musharaxiinta madaxweynaha waxaana uu sheegay in taasi markaasi ay dhabarjab ku tahay madax banaanida somalilan sida uu hadalka u dhigay
dalkan soomaaliya bisha shan iyo tobankeeda ayay u asaysteen inay madaxweyne doortaan inay doortaan inay nabad galaan allah ka dhiga ugu ducaynayna waayo nabadu madaxweyne u wadanyihin laakiin waxaan hoosta ka xariiqayaa shan iyo tobanka markay doorteen waxay hoosta ka xariiqeen iyo weli waxay ka hadlaan waan ka hadli doonaaye inaynaan dib isu soo sheegan shan iyo tobanka may maxay tahay shan iyo tobanka may waa maalintii s y l asaasay kabacdina waxay u bixiyeen maalintii dhalinyarada labada magacee ay ku beegeen iyo ta maanta madaxweynahooda meelna taariikh iskagama yeelan waana ka bareereen waxayna casnimo haysataa niman- dadka somaliland u dhashay ee halkan iyagu magac ku ahaa ee wax- qaarkood wax ka tareen ay qaarkood jaamacaddan wax ka asaaseen ay ka dhisteen ee aabbayaashood magac iyo taariikhda ku ahaayeen ee intay yiri waxaan nahay waxaan matalaynaa somaliland oo baarlamaankaanu goraynaa oo waanu codaynaynaa mara baad soonaysaa tolow maqiyaami baana joogaa dadkii maxaa ku dhacay xamar intaasoo caalim baa joogto diinta la akhriya xadka la akhriya intaasaa wanaagga la isfalaya qolinay haddana ka dhaariyey iyo ka dooranaya iyo ka uu codka siinaya baa waxa ogyihiin qofka somaliland ka tegay ee baarlamaanka tegaya inaanu cidna mataliyo nin caqligiisa iyo guul ahaan si u shaqo tegay xataa jaaliyad maaha kaa ninka doortay isaga damiirkiisu kaa siiyey iyo ka ogolaaday ee doonaya inuu masiirkiisa ka taliya horta waa dameer iyo laba saar wax isma dhaama qolada ay doortaan waxa ka soo gaara codka somaliland iyo walaal somaliland ba halka joogtana dhibaatada ka gaadhana annaga nooma eersadaan oo somaliland baa wax dhashay ma idhaahdaan kuwa somaliland ay ka mid yihiin kuwa jaamacaddan xaarxaaray ee asaaskeeda lahaa ee aabbahow tacliinta ku suutan yahay ee maanta xamar intuu keligii tegay qofkaasi oley maantana madaxweynaha ka dooranaya anigu yiirqabu ma arko
guud ahaan wararkeenii fiidnimo ayaan intaas kusoo gabagabeyneynaa ciddii aan helinna waxa ay ka daalacan doonaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahel yaabaa talal hel